Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa laga daafuray tartanka ciyaaraha kubadda cagta kaasi oo loo qabtay kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad isla markaana ay iska kaashanayeen qabashadiisa maamulka degmada Burco iyo shirkadda tiknoolajiyadda ee soo daafurka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Burco maamulka shirkadda tiknoolajiyadda soo maamulka ciyaaraha Burco iyo qeybaha kale ee bulshada Cabdirasaaq Xasan Rakuub madaxa shirkadda tiknoolajiyadda soo ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartankan sharaf bay noo tahay inaannu joogno alamse stadium garoonka kubadda cagta ee magaalada burco oo aannu ka furayno shirkad ahaan tartanka heerarka koowaad iyo labaad ee gobolka ka dhacaya doorkayagu waxa weeyaan inaannu dhallinyarada kala dagaalanno mukhaadaraadka qabyaaladda iyo wixii fadhiidnimo ku keenaya waxa aannu nahay oo aynu filayaa inay nooga marakicid karaan bahda isboortisku cidda mar kasta la jirta ee baahiyahooga ka jawaabta ee garab istaagita ee tartaranadooda maalgelisa ee dhallinyaradooda iyo kooxaha aad ula shaqaysa burca markii noogu dambaysay noqon mayso markii ciyaaraha noogu dambaysay noqon mayso waanu hareer taagnaanaynaa dhallinyaradayada qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay furitaanka tartanka ayaa bogaadiyey tartankan waana markii u horreysay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa shirkadda sow oo uu inoo jooga cabdirasaaq rakuub aad iyo aad bay mahadsan yihiin dhiirigelinta dhallinyarada ku dhiirigelinayaan koobkaa qabsoomaya aad iyo aad baan ugu farxsan aan ka soo qayb galo maanta tartankani ay ka bilowday magaalada burco ee gobolka togdheer ulajeedooyin badan bay ka leedahay oo ah in gobolka togdheer oo markii ugu horraysay baahi badan u qabtay in tartan caynkan oo kale ah laga furo ay shirkadda soo ay u furtay u qabatay dhallinyaradaasi quruxda badan iyadoo ay u maalgelisay tartanka guud ahaanba ka sharifkan ahaan waxaa naga go'an inaannu garab istaagno dhallinyarada qaybahooda kala duwan tartankan ayaa waxa uu door muhiima ka qaadan doonaa horumarinta isdhexgalka dhallinyarada magaalada burco iyo guud ahaan gobolka togdheer